Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda UNICEF iyo Sanduuqa Gurmadka Degdega ah ee Qaramada Midoobay ee SADC ayaa magaalada Baydhabo ka daahfurtay tababar ku saabsan dhisidda iyo tababarka ururada bulshooyinka isticmaala biyaha watarka. Tababarka, tababarka oo socon doona muddo afar maalmood ah, ayaa ujeedkiisu yahay in la hirgeliyo hannaanis kaashi oo dowladda iyo ganacsatada si loo horumariyo maamulka iyo adeegyada biyaha ee degmooyinka Dinsoor, Qansax Dheere, Xudur iyo Baydhabo. Munaasabadda furitaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda oo ugu horeeya Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed, Imaan Cali Cabdi, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha iyo hay'adaha taageera. Ugu horeyn, Agaasimaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay furitaanka tababarka.
sababtoo ah dowladda kaligeed wax ma fulin karto eh, business eh, people kaligood wax ma fulin karaan sababtoo ah inay wada shaqeyntaas jirto aa la rabaa ay ka wada shaqeeyaan si loo gaarsiin lahaa adeega biyaha eh, bulshada dhammaanteed En, workshopkan waxaa naga caawinaya eh, hay-adda UNICEF waa u mahad celineynaa aada iyo aad ay noo shaqeysaa teeda kale idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad en, fikraddiina nala wadaagtaan ka doodaan saddexda maalin meesha eh, aan wada joogno eh, sidii oo en, ah, triple b-ga ku habboon ee aan qaadan karno koonfur galbeed ahaan inaad noo sheegtaan sababtoo ah qeybo kala duwan oo triple b ah jiro adduunka qaatay sida wadamaha wadamada oo dariska nal ah kenya etoobiya badanaa ay ku shaqeeyaan soomaaliyana meelo badan uu ka jiraa triple b-ga sida puntland iyo somaliland wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya imaan cali cabdi oo hadal ka jeediyey furitaanka tababarka ayaa ka hadlay ujeedka tababarka loo qabanayo isagoo u mahadceliyey hay-adda unisef sida ay u garab taagan tahay markan way fadaan muhiimadan iyo kuwin wayba hortageega way fadaan inuna ini dowladda iyo macnaha waybu ahaa een shacabka ganacsada waa la isla xaado koraa markan habka iskula haada lahayn jadwalkii la mara lahay systemkii la mara lahay kulley maalinkaas insharahe muhiimadda wayba ataa een ini un walaagay unan ninsuubi baree hor aan dareersin maalin kasta aan haana ini un tuugsan marka muhiimadda horta an kuwintaasu kulley maalinkaas inshar hadoon hay-ado kale inta ugu iibgaliyo way lahayoon ini systemkaas waybu ahaa nila fahamaan wasaaradda biyaha aan hadal waa hay-ad waybu ahaa geedka garabsan markasna baahada oo bulshada un anjeedin on hore ku jibaan eed ida amasantin trainingkin inay furin haddii ilaheer